cabdidaahir guure loo yaqaano karoore oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in ciidankooda deegaanadii ay joogeen qaarkood ka soo baxeen iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin kadib markii ay ogaadeen in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku soo wajahan yahay wuxuu qiray in ciidankooda uu haysto maamul xumo qof welibana amar dhankiisa ka siinayo haddaba waa kan isagoo arrimahaasi ka warramaya soomaalida waxaa jirta erey ay isticmaalaan aan rabaa in caawa ku sheego soomaalida waxay tira dhargii farabadiyey waa fud xanaanada waxaa suurtagal ah in farsamooyinka qalad diro waa kuu sheegay waxaa batay maamulka ciidanka ayaa farabadiyey qaladaad ayaa dhacay meelaha qaarkood ayadoona la qabsanin ayaa laga ayaa laga yaabaa in nimanka argixisada ayagoon qof kula diran inay yimideen meelaha qaarkoodna waa lagu dagaalamay dagaalka taladii ciidanka dhammaan dadan ehel oo ahayna gacmaha la galay ciidankii ganacsata ayaa maamusho meelaha qaarkood marka qaladaadkaasaa dhacay hadda waxaa imaaday boqol kaamiro labaatan ganacsato iyo dadaan la aqoon waxay ka shaqaynayaan la wareegitaankii mujaahidiinta al-shabaab ee degmada aadan yabaal ee shabeellada dhexe iyo deegaanada qaar ee dhaca gobolka hiiraan ayaa waxaa isa soo taraya mas-uuliyiinta walaaca ka muujinaya dagaaladaas joogtada ah ee ciidamada mujaahidiinta al-shabaab khasaare xooggan ku gaarsiiyeen askarta dowladda federaalk oo xarumo ciidan ku lahaa gobolladaasi iyadoona looga dilay askar badan lagana qabsaday saanad ciidan oo badan geesta kale dadka la socda arrimaha ciidanka ayaa tilmaamaya in qabsashada mujaahidiinta ee aadan yabaal ay dowladda federaalk uga dhigan tahay fashil hor leh oo soo wajahay